قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اخوتي في العقيدة روى الامام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلى رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان إمام البخاري ومسلم رحمهم الله waxay saxiixeynkooda ku soo saareen nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ay caaisha ka warinayso nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa soomi jiray ilaa aanu idhaahno ma afurayaba waanu afuri jiray bay leedahay ilaa aanu idhaahno maba soomayaba yacni nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaan faradka ahayn bisha ramadaan waxaan ahayn waana soomi jiray waana afuri jiray labadaba laakiin wuxuu ugu badnaa bay leedahay caaisha wakti uu soomo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bil ma dhammaystirin bay leedahay aan ramadaan ahayn taariikhdii nebigu uu noolaa biluu wada soomay oo aan ramadaan ahayni may jirin walidalik nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sunnadiisa boqol soon iyo konton soontoona kuma jiro ee markuu ugu badnaa wuxuu soomayey wax bil ka yar walidalik bay caaisha waxay leedahay marnaba nebigu ma soomin bil aan ramadaan ahayn ma dhammaystirin wamaa ra'aytuhu aktharu siyaaman minhu fii shacbaan maan se arag bay leedahay bilaha kale o dhan marka la ysku daro biluu ka soom badnaa bisha ramadaan ramadaan nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aad buu u soomi jiray sida xadiidkaa saxiixayn ku yaalla tilmaamaya culammaduna waxay leeyihiin xadiidkani wuxuu daliiliyey fadliga ay leedahay soonta la soomo bisha shacbaan waa bishanaynu hadda ku jirno soontu siday u fadli badan tahay in la soomo bisha shacbaan la yidhaahdo bale caaisha waxay nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka warinaysaa xadiidu sheekh alalbani saxiix ku tilmaamayo كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان wuxuu nabigu ugu jeclaabay leedahay inuu soomo bisha shacbaan ow dabeetana ku xidhiidhiyo bisha ramadaan idan bishan oo la soomaa fadli dheeraado tiro badan baa ku soo arooray walidalik bay caaisha waxay xadiid kaloo saxiixu lbukhaari ku yaalla ku tilmaamaysaa لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله عائشة وحي لابي مو هي النبي صلوات الله وسلامه عليه بلدا متصوم عن شعبان هين يصوم شهرا أكثر من شعبان يعني شعبان وحكى بدل مسوم كريم وكان يصوم شعبان كله shacbaan oo dhan wuu soomi jiray ayaa rawaayadda ka muuqata laakiin waxa weeyaan inteeda badan buu soo soomi jiray sida rawaayadda imaamu muslim fii saxiixihi ku soo aroortay uu leeyah ay leedahay lam arahu saa'iman min shahrin qatu akharu min siyaamihi min shacbaan kana yasuumu shacbaana kullah kana yasuumu shacbaana ilaa qaliila labada riwaayadoode xadiidku way isfasirayaan waxay caaisha markaasi nebiga ka warinaysaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu bisha shacbaan in badan ka soomi jiray inuu dhammaanteed soomi jiray in yar mooyaane bisha shacbaan inta ugu badan leh inuu soomi jiray in yar mooyaane idan culammadu axaadiistii hore sheegaysa bil weligii ma wada soomin iyo kan waxay ku jamciyaanuun macnaha ah nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka ramadaan laga yimaado bisha ugu badan ee kale uu wax ka soomi jiray waa bishanaynu ku jirno ee loo yaqaano shacbaan muxuu nabigu u badin jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bisha tan soonkiisa waxa weydiiyey axadu صaxaaba usamata bnu zayd alxib ibnu xib rasuuli illahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kuu nebigu isaga iyo aabihiiba jeclaa ee usama lo odhan jiray baa u yimi dabeetana wuxuu yihi ya rasuula allahi lam araka tasuumu shahra min ashuhuur maa tasuumu min shacbaan maan arag buu leeya ilaahay rasuulkiisiiyo inta aad ka soonto shacbaan in leeg adigoo bilaha kale ka soomaya yacni wuxuu leeyahay ma sabab maxaad shacbaan uga badisay inaad bilaha kale ka soonta buu weydiinaya nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh nabigu wuxuu ugu jawaabay markaas qaala daka shahrun yakfulu nnaasu canhu bayna rajab wa ramadaan wa huwa shahrun turfacu fiihi alacmaalu ilaa rabbi alcaalamiin fauxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im xadiidka imaamu axmed iyo nasaa-i baa warinaya sheekh ilalbanina xasan buu ku tilmaamaya fi tarhiibi wa tarhiibi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi usama wuxuu uga jawaabayaa mas'aladii uu weydiiyey usama wuxuu weydiinayaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh maan arag bisha shacbaan bil aad ka soon badantay ee mal cilla ma sabab maxaad shacbaan u badisay soonka nebigu wuxuu ugu jawaabay laba sababood wuxuu ku tilmaamay inuu yahay daka shahrun yakfulu annaasu canhu waa bil dadku ay haafil ka yihin waa bil ay dadku mooga yihin bayna arajab wa ramadaan rajab waa ashharu lxurumka bisha ugu horeysa waalrajbu fi lluga min atarjiib altarjiibu huwa atacdiim yacni waa bil ay carabi weyneyn jirtay markii hore fi zamani aljaahiliyaba waxaanay ugu horeysaa afarta bilood ashhurulxurumka loo yaqaane qur-aanku uu tilmaamayo ramadaanna waa bil fadli kale leh iyadoo ashhurulxurumka kuma jirto ashhurulxurumka waa rajab labada bilooda sanadka u dambeeya dilqacda iyo dilxija iyo muxaram afartaasi bilood baa ashhurulxurum loo yaqaana wuxuu nabigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bishani waa bil ay dadku haafil ka yihiin oo dadka agtooda waxa buunbuunsan oo aada ula weyn bisha rajabna waa la weyntay inkastoo wax allaaliya waxa axaadiis fadli dheeraada rajab ugu soo arooriyo soonkeeda iyo cibaadaadkeeda aan waxba ka asixin haddana waxay dadku buunbuuninayeen buu nebigu ku tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh bisha rajab agtooda way ku weyneyd ramadaanna way ku weyneyd bishatanna waa bil ay dadku haafil ka yihiin walcibaada fi awqaati algafla markay dadku cibaadada waktiga ay haafilka ka yihiin waa waktiga ay fadli badantay walidalik baa nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka ka asaxay ee imaam alalbani fi silsila saxiixa uu ku soo aroorinayo wuxuu nabigu ku tilmaamayaa ina min waraa'ikum ayaama asabr lilmutamasiki fiihina ywmaidin bima antum calayhi ajru khamsiina minkum qaluu ya nabiy allahi aw minhum qaala bal minkum awqaati algafla siduu ajarku u badanyay nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabadii isagoo la hadlaya buu yihi idinka waxaa idinka dambeeya maalmihii sabirka kaanamaa fitnadii iyo imtixaankii saxaabada ku dhacay aanu weyneynba oo uu nebigu tilmaamayo bele ka badanita iyagoo arkeen inay dad arki doono muslimiin ay jiraan dabeetana waktigaasi qofka sabra ee cibaadaysta ilaahay subxaana watacaala tiisa ku dhegsanaada wuxuu nebigu u tilmaamayaa lilmutamasiki fiihina ywmaidin bima antum calayh waxa idinku maanta haysataan diinta saxda ah ee a hadda haysataan buu nebigu ku leeyay saxaabada kuwa qabsada maalintaasi waxay leeyihiin ajru khamsiina minkum konton idinka idinka mida saxaaba ee ajarkood bay leeyihin saxaabadii way yaabeen oo waxay idhahdeen aw minhum ya rasuula allah mala annaga konton nagama mid maahe ninka qabsadaa konton iyaga ka miduu ka ajar badaya mala caynkaa weeyaan nebigu wuxuu ku yidhi bal minkum konton idinka idinka mida ayuu kaasi la ajar yahay buu nebigu tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh walima waa waqti algurba waa kii xadiidka kale ku tilmaamaya nebigu inakum tajiduuna cala alkhayri acwaana walaa yajiduun idinku waxa u helaysaan buu nebigu yihi khayrka cid idinku gargaartaan laakiin duulkan ka warramayaa buu nebigu leeyay waa qaar waayey khayrkaba cid igu gargaartay laakiin keligood haysta waa kii xadiidkii saxiixu muslimka ku jiray uu tilmaamayey fatuuba lilgurabaa ahlu lgurba waa dad nool waqtu lqafla wakti dadku uu diinta ka jeestay oo aanu soo jeedin waa dad nool walidalik buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayaa awqaati algafla cibaadadu sida ay u fadli badan tahay idan bisha shacbaan buu nebigu leeyay waa bil dadku haafil ka yahay oo ta ka horaysae rajaba iyo ta ka dambaysee ramadaan unbay mashquul ku yihin saasi daraaddeed buu nebigu leeyahy bishan haflada dadku ay ku sugan yihiin baan rabaa inaan ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa kordhiyo fii saxiixi muslim waa ka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku tilmaamaya alcibaadatu fi lharj kalhijrati ilay alcibaada fi lharj waktiga fitnada iyo dilka iyo boobka iyo dhacu uu jiro dadka iyagu dariiqa alla haystee cibaadaysta yacni waa wakti fitna ay jirto imaamu axmed fii riwaayati isagu wuxuu tilmaamaya alcibaadatu fi lfitna fi saxiixi muslimna alcibaadatu fi lharj walharj huwa alqatl waktiga cibaadadaas dadka guta wakti dadku uu isdilayo dadku waktigu isdilayo fitanku ay dhacaan mujtamaca waa tacbi abaa lagu sameeya mujtamaca waxaa loo jiheeya xagga dagaalka iyo warkiisa iyo isdilka iyo dhankaasay ujeestaan walidalik dadku ilaahay way ilaabaan subxaanau watacaala saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeya waktigaa ninka ilaahay xasuusta ee isagu tiisa iska xejista ee cibaadaysta wuxuu la mid yahay buu nebigu leeyahy sidii kii aniga iisoo hijrooday hijraduna waxaa taqaanin inuu nebigu ku tilmaamaya alislaamu yajubu maa qablah walhijratu tajubu maa qablah islaamnimadu qofku markuu diinta soo galo wixii dembi hore u lahaa ilaahay subxaana watacaala uu ka maydha saxaabadii nebiga dartii u hijrootay inay u hiiliyaan intay dadkoodii iyo xoolahoodii iyo maatadoodii ka tageen nebi maxamed u hijrootay la dagaal gashayna wuxuu nebigu ku tilmaamayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in iyagana dembigoodii hore o dhan alla uu dhaafayo idan hijradu waxay ka mid tahay mukafaraadka dunuubba lagu dhaafo saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamayaa cibaadada fii waqti alharj aw fii waqti alfitna inay kalhijrati ilay iyadoo aniga laysoo hijroodoo kale inay la mid tahay buu nebigu tilmaamaya salawaatu llahi wasalaamu calayh awqaat lgafla waa sidaa walidalik buu nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh bacda alfariida salaad la tukado waxa ufadlidab u fadli badan buu nebigu yihi alsalaatu fi jawfi lleyl wannaasu niyaam salaada la tukada buu nebigu yihi habeenka barhtankii iyagoo dadku hurda iyo waqtu gafla waa waqti aan dadku cibaado usoo jeedin ee nin waliba sariirtiisa jiifo uu isnabayo idan waktigaa qofka baraaruge ee ilaahay u kaca subxaana watacaala ee ku talagala inuu cibaadaystaa waa wakti ka gedisan awqaada kale idan salaadaasi way ka fadli badan tahay salaadaha kale o dhan marka laga yimaado faradka mooyaane bale nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamaya awqaat lgafla xadiis basiitaan idin sheegi doonaa ou nebigu leeyahy qofka sameeya waa weedho macruuf oo la wada yaqaano ninka yidhaahda buu nebigu leeyahy wuxuu yeelanayaa hal milyan oo xasano ah wuxuu kaloo yeelanayaa hal milyan oo sayi oo laga masaxo wuxuu kaloo yeelanayaa hal milyan oo darajo oo kor loo qaado wuxuu kaloo yeelanayaa guri jannada looga dhiso tadruuna maada qofka waxaan oo malaayiin helaya saddex milyan iyo janno guri laga dhisay qofka isku helaya muxuu sameeyey wuxuu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka imaam saaxibu targiib walkalimu ayib labaduba ay soo arooriyeen sheekh alalbanine xasan ku sheegayo man dakhala suuq qofka suuqa gala buu nebigu yihi suuqa bini aadamku markuu galo muxuu u galaa hunguri iyo xoolo iyo xoogsi iyo shaqo iyo yani suuqa cibaado looma tago qofku markuu faytay ee sariibada tago ama saylada tago ama waa dilaalnimo tegey waa xoogsi tegey idan aakhira qofku waxaad moodaa markaasi inaana maskaxdiisa ku badnayn waxaa maskaxdiisa ku badan suuqa siduu lacag fiican uga soo heli lahaa ama xoolo fiican uga soo heli lahaa ama uga soo shaqaysan lahaa nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh man dakhala suuq qofka suuqa gala faqaala yidhaahda laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd yuxyi wa yumiitu wahuwa xayun laa yamuutu biyadihi alkhayru wahuwa calaa kulli shayin qadiir waa weedhaa wada taqaanan inta badan laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamd yuxyi wa yumiit waa weedho qof kasta oo muslim inta badan uu yaqaano wahuwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayru wahuwa calaa kulli shayin qadiir weedhaa qofka yidhaahda buu nebigu yidhi marka uu suuqa galee dadku ay haasilka iska yihiin wardigaa yare intaa leeg qofka akriya wuxuu leeyahay buu nebigu yihi kataba allahu lahu alfa alfa xasana ilaahay wuxuu u qoraa kun kun xasano kun kun macnaheedu waxa weeyaan waa milyan kun kun lagu dhuftay waa milyan alfa alfa xasana hal milyan oo xasana a buu leeyahay buu nebigu leeyahay wamaxaa canhu alfa alfa sayi'a kun kun oo sayi-ana waa laga masaxayaa buu nebigu yihi warufica lahu alfa alfa daraja waxaa la kor yeelayaa buu nebigu yihi kun ama hal milyan oo darajana jannadaa la kor yeelayaa wa banaa lahu beytan fi ljanna jannadana guri baa looga dhisayaa buu nebigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saddex milyan oo milyan xasana iyo milyan sayi oo la masaxay iyo milyan darajo kor lagu qaaday iyo guri janno laga helay waxaa lagu helay nin marka dadku xoogsanayaan ilaahay xasuustay un weeyaan waa waktigii dadku un xoogsanayey nimay aakhira u muuqatay oo alla xasuustay subxaana wa tacaala si awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamaya markii la weydiiyey bisha kan maxaad u badhisay soonkeeda daka shahrun yakfulu nnaasu canhu waa bil dadku ay moogan yihin buu yihi bayna rajaba wa ramadaan wa huwa shahrun turfacu fiihi alacmaalu ilaa rabbi alcaalamiin u kalo u fiirso bisha tan waxaa kaloo la kor yeelaa buu nebigu leeyahay acmaasha dadka ayaa alle subxaana watacaala loo kor yeelaa acmaasha bini aadamka loo kor yeelaa fa uxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im waxaan jeclahay buu nebigu yidhi in camalkayga la kor yeelo anigoo sooman bisha tan qof waliba wuxuu sanadkii shaqaystaye acmaashiisii baa la kor yeelaya waxaan jeclahay buu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in camalkayga la kor yeelo aniga oo sooman buu nebigu ku tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh idan waa bil uu u baahan yahay qofka muslimkii inuu in badana la xasuusto subxaana wa tacaala in badanna uu ilaahay subxaana wa tacaala u soomo ilahay ha loo toobad keeno dembi dhaafna hala weydiiso alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwana ila cala alظalimin وأشhهd أn la إlaha ilا الlh waxdah la شharيika lah وأشhهd أna محamdا cabdh وrasulh وصفiyh وkhalilh اllahma صl عlى mحamadi وعlى ali mحamed kama صlayta عlى ibrahim وعlى ali ibrahim وbaarك عlى mحamadi وعlى ali mحamed kama baarkta عlى ibrahim وعlى ali ibrahim fi اlcaalamiin inaka xamid majid وraضي اllah عan aصxaabi rasuli اlahi aجmaعin yqul اlmawlى fi mxkmi تnzilh ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إخوتي في العقيدة شن يتبنك الشابعان بدع بدن بيدق قاكسة أروريين ama cibaadaada dheeraada tiro badan baa la sameeyey aan soo aroorin shan iyo tobanka shabcaan ama maalmaha gebigoodba marka laysku daro awalan wixii alle subxaana wa tacaala tilmaamaa unbaa tilmaaman wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar maa kana lahum alkhiyara ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala allaa wuxuu doono doorta wuxuu isagu doono abuura wuxuu doonana doorta ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo dooran unbaa dooran hadday dadta iyo hadday malaa'ig tahayba allahu yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay baa malaa'igta rusul gaara ka doortay sida jibriil iyo qaar ka mid ah allah subxaana wa tacaala bini aadamka dad ka doortay rusul iyo nebiye ka dhigay maalmaha ilaahay baa kala fadilo maalmo gaara fadilay bilaha kala fadilo bilo gaara fadilay idan maalmaha masalan jumcaha alle subxaana wa tacaala ugu fadilay khayru yawmin طalacat fihi shams waa marka usbuuca la eegayo waa yowm اljumca sanadka o dhan marka la eego khayru yawmin طalacat fihi shams wa yowmu carafa waxa lagu dhawaaqayo ilaahay baa kala fadilo le afdalu ma qultu ana wالnabiyiin ayuu nebigu tilmaamaya aniga iyo ambiyadii ugu horreysayba waxaanu dhahno laa ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lahu ba ugu fadli badan ilaahay baa subxaana wa tacaala amaakinta kala fadilay oo kacbada fadilay oo masjidka nebiga fadilay oo bayt ilmaqdis fadilay oo ka dhigay saddexdaasiba in loo safri karo shaddu rixaal loo samayn karo ama laylatu nisfi min shacbaan tafsiirka bacdu taabiciin cikrama laga soo aroriyey ku fasirayo xaamin walkitaabi almubiin ina anzalnahu fi laylati mubaaraka ina kuna mundiriin tafsiirkaasi culamadu waxay leeyihiin waa laga raajixsany ina anzalnaahu fi laylati mubaaraka marka ilaahay qur-aanka tilmaamay aayad kale ilaahay ku tilmaamaya ina anzalnaahu fi laylati alqadr alleyla almubaaraka hiya laylatu alqadr aayad kale ilaahay ku tilmaamaya shahru ramadaan aladi unzila fihi alqur'aan inay ramadaan tahay idan bishii qur-aanka lasoo dejiyey laylatu shacbaanna maaha laylada mubaarakada la sheegayana kan maaha ama haddaynu eegno nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxba ma kaga soo arooreen mas'alada tan ha waxa ugu asaxsan ee ku soo aroora waa laba xadiis xadiidka abi thaclaba ee tabrani ku yaala iyo xadiidka mucaad ibnu jabal ee saxiix ibnu xibaan ku yaala xadiidka abi thaclaba wuxuu leeyahay ida kanat laylatu nisfi min shacbaan iطalaca allahu ila jamiici khalqih fayagfiru lilmu'miniina wayumli lilkaafiriin wayadacu ahla alxaqdi bixaqdihim xataa yadacuuh xadiidka mucaadna wuxuu leeyahy يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد حديث يعني تلمام إنه وحورنا ابن ماجه إمام أحمد ابن أبي العاصم ابن حبان إيا الرجل منها حديث كان يصحده ده علماء مواقف كلا جديسان بك تاغنتهي أهل الحجاز يا أصحاب الإمام مالك يا ابن الدحية يا الرجل مدى علماء بضان النوع عطي وحي قبان إن وحبضة هضيراتي هذين كان كأصحين أما فضل بإراده هذين كان إلا يوحى حديثه كأصحين أن يشيرين لكن جماهير أهل العلم يكمل دواي صحيحيا لبدا حديثنا هذين كان فضل بإراده بالسودان دارها المذهب الحنبلي الإمام أحمد بن حنبل بقى كمل إمام الأوزاعي ابن تيمية ابن رجب أو ما أنت العلماء الحنابلة waxaa ku raacsiisan inuu xadiidkani asaxay raga tilmaamaya sheekh alalbaniy raxmatullahi calayh isna wuxuu leeyahay xadiidkani u asaxay xadiidka kani wuxuu sheegayaa fadiiladuu habeenka leylatu shacbaan u sheegayaa waa laba shay fadiilada tani waxay tahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa habeenkan eego dabeetana uu dembigooda dhaafo dadka oo dhan uu u dembi dhaafo laba kooxood mooyaane labada kooxood waa kuwe limushrikin aw mushaaxin buu nebigu yidhi ilaahay dembiga dadkao dhan wuu dhaafaa waxaan loo dembi dhaafinu laba kooxood qola waxaynu naqaanaa inaan loo dembi dhaafayno waa gaaladii waa limushrik qolada labaad u nebigu sheegayna waxa weeyaan maxay waa mushaaxinkii kii qalbiga wax ku haystee walaalkii la colaytamayey ee colaadu ay u haysay waanaynu ka in badan axaadiista nebiga ka sugnaatay ku tilmaamnay xataa usbuuc kasta in ilaahay subxaana wa tacala yowma alkhamiis walitnain loo bandhigo addoomaha dunuubtooda dabeetana dadkao dhan inuu alla subxaana wa tacaala u dembi dhaafo ilaa iyo qoluu yidhaahdaa labadaa iga daayaba alla yidhahdaa arrinkooda dib u dhiga xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa labadaa warkooda idan fadiilada habeenkan ay tilmaamaysaa waa fadiilada koowaad waxa weeyaan qofka muslimkii inuu iska ilaaliyo inuu ka baxsado habeenkaasi inuu shirki ku dhaco iyo waktiga kaleba shirkigoo mar kastaba foolsan shirkigoo akay ambiyadu iska ilaalinaysay shirkigoo akuu nebi ibraahim ilaahay barayey rabbi muxuu nebi ibrahim la wajunubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahw aniga iyo waxaan dhalaba inaanu sanam caabudno naga ilaali rabbi inahuna adlalna katiira min annaas nebi moxamed nowlahaa akhwafu ma akhaafu calaykum ashirka alasfar waxaan idinka baqayaa waa shirkiga yar buu nebigu yiri riyaaga iyo istuska shirkiga yari waxa weeyaan adigoo aan acmaasha ilaahay dartii u qabana dar cid kale u qabta waxaad qabanayso adigoo aan u qabanin alle dartii subxaana wa tacaala laakiin ama magac ama sumcad ama lacag ama hanti ama weji ama dan kale adigoo kale oo aan danta aakhiro ahayn ilahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana acmaluk walatakunana min alkhasiriin nebi maxamed baa ilaahay wuxuu leeyay waxaan kuu waxyooday adiga iyo kuwii kaa horeeyeyba lain ashrakta layaxbaطana acmaluk haddaad adigu shirki samaysa in camalkaagu buri doono haddii nebi maxamed ay kaba dhacdo inuu shirki samayn karo haddii isaga camalkiisu burayo gayru muxamed maxaad umalaynaysa nebi moxamed cidda aan ahayn idan waxaynu u baahanay waxa weeyaan qofka muslimkii inuu labadaa shay iska ilaaliyo fadiilada habeenkani leeyahay markaa waxa weeyaan fadiilada axaadiistu sugtay ee ah makfira inaad alle ka helayso subxaana wa tacaala oo ah inuu qofka muslimkii isku dayo leylatu nisfi min shacbaan inaanay soo marin isagoo qof muslima qalbiga wax ugu haya ama aanay soo marin isagoo aan tawxiidkiisa xaqiijinin haddaad labadaa samayso habeenka kani fadiiladan dheeraadkaa buu leeyay oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu dembi dhaafayo dadka mu'miniintaa dhammaantood oo dhan idan bisha shacbaan waxay leenahay fadiilada caamkaa bay wada leeday habeenkaasi shan iyo tobnaadna halkaa fadiile ee makfiradee gaarkaa buu leeyahy ama cibaadaadka dadka badhay soo arooriyaan waxba kama asixin wax allaaliya waxaa hadiis kusoo aroorayna ama waa daciif ama waa mawduuc labadaa midun bay culamadu ku tilmaamaan saa daraaddeed kan aynu sheegaynaaba laysku haystaa inta kale iyaga dhaafiya walidalik nebigu wuxuu kaloo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiista qaar baa soo aroortay sheegaysa ida intasafa shabcaanu falaa tasuumu xataa ramadaan shabcaan hadday shan iyo toban noqoto hasoominaya inaan ramadaan laga gaadhayo axaadiista iyo axaadiistii hore culamadu waxay ku jamciyaan oo yidhaahdaan waxaa loo jeedaa dadka mutanadiciinta iyo mutashadidiinta kuwa isle ramadaan baa kaa qaldami doonta eh si isuguma bixi maxaabaad loo odhan doonaa maalin shakaa jirta iyo maalinkan adigu madsoolka isuguma bixisid taas iyadu laa tajuus ma banaana inaad isugu bixisaa laa yajuus waxaa la rabaa qofka muslimkii inuu soomo intii uu soomi karo isagoo u soomaya bishaasi dadku gaafilka ka yihiin inuu ajarku nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi uu helo uu isku dayo inuu diyaargaroobo culamada badna waxay dhahdaan shacbaan soonkeedu iyo shawaasha ka dambeeya soonkeedu kaanamaa waxay u dhigantaa bay dhahaan sunanka faradka labada dhinac ka xiga sunanka rawaatibta ah ee faradka labadiisa dhan ka xiga ayay u dhigantaa qofka shacbaan sii soom soomaana hadhow ramadaanta wareer lama kulmayo waa litabriid dadku inta badan maalinta ugu horeysa ama labada cashe ugu horeysa ramadaan way wada wareeraan sababta waxa weeya waabaanay soominba waxaa laga yaaba ramadaantii kal hore inay ugu dambeysay wakti uu soomo marka labada cashe hore inuu ku wareeraabaa laga yaabaa laakiin hadduu maalmaha shabcaan iskasii soom soomo insha allah waxay noqonaysaa ramadaantiisa inaanu wareerin ee inuu cibaadaysto alla ka boqo insha allah